فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa labada bisha koowaad ee muxaram sannadda kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiriyada barnaamijka dhuuxa waraysyada caawa qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo maanta howlgallo kala duwan ka fuliya bariga hiiraan faahfaahinta howlgalkaas iyo natiijadii ka dhalatay ayaad maqli doontaan alkataa'ib oo baahisay sawirada weerarkii lagu laayay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaadiid iyo hubna looga furtay ee shalay ka dhacay agaarka deegaanka ceelqooxle ee dhacaduleedka magaalada muuqokori ee bariga hiiraan waxa ka muuqday sawiradaasi ayaan caawa dhowxa idinkugu faahfaahi doonaa maamulada jubbaland iyo puntland oo ka soo horjeestay hanaanka siyaasadeed oo ay wax u wada dowladda federaalka kadib shir madaxweynayaasha maamuladaasi ugu soo gabagaboobay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal qodobadii ay ka soo saareen shirkooda ayaad maqli doontaan xaflad heer sare ah oo lagu maamuusayay arday ka gudbaysay dufcada koowaad ee dugsiga hoose dhexe ee akmal oo lagu qabtay deegaan hoostaga degmada qansax dheere ee gobolka baay dowladda federaalka oo u dabaaldegtay munaasabadda wax loogu yaro lix iyo labaatanka juun xilli dalka soomaaliya ay xoog ku joogaan kumanaan ciidamo shisheeye caddaan iyo madow isugu jira mid ka mid a waxgaradka soomaaliyeed oo ka tirsanaa dowladdii hore ee soomaaliya oo aan qodobkan ka waraysanay ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa qodobadaas xubintii faa'iidada caafimaadka iyo xubintii dhacdooyinka toddobaadka ayaad caawa dhuuxa uga baga doontaan waa mar kale iyo dhuuxa
السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal taariikhda hijiriyada waxa ay ku beegan tahay labada bisha koowaad ee muxaram sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waa lix iyo labaatanka bisha lixaad ee labada kun shan iyo labaatanka aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa maanta waxa ay howlgal ka fuliyeen bariga hiiraan iyagoona howlgalkaasi deegaan cusub kula wareegay wararka maanta ee aynu ka helayno bariga gobolka hiiraan ayaa ku waramaya in ciidanka shabaabul mujaahidiin ay galabta howlgal ka fuliyeen deegaan lagu magacaabo ilcad oo hoostagaya sooman waxaana deegaankaasi gacanta ku dhigay ciidanka xarakada shabaabul mujaahidiin iyagoona kala ceeriyey ciidan ka tirsan dowladda federaalk oo halkaasi ku sugnaa howlgalka waxaa la sheegay in lagu dilay hal askari oo lagu magacaabi jiray muumin dhagaweyne kaasi oo mujaahidiintii weerarka halkaasi ka fuliye ay ka furteen qori iyo boosh u watay askari kale ayaana howlgalkaasi ku dhaawacmay dhanka kale alkataayib ayaa waxa ay baahisay sawirada weerarkii shalay lagu laayay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka hub iyo gaadiidna looga furtay kaasi oo ka dhacay agaarka deegaanka ceelqooxle ee dhacduleedka magaalada muuqokori ee bariga hiiraan sawirada oo sideed iyo toban gaaraya ayaa waxaa kasoo muuqanaya meedadka ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo daadsan goobtii uu dagaalka ka dhacay kuwaasi oo ay ka muuqato rasaastii lagu laayay qoryaha kasoo muuqanaya sawirada alkataa'ib waxaa ka mid ah a k forty seven b k m iyo sidoo kale rasaasta qoriga r b g-ga iyadoona sawirka uu kasoo muuqanayo mid ka mid ah gawaarida raaxada kaasi oo looga furtay ciidanka dowladda federaalk dagaalkii ka dhacay agaarka ceelqooxle
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين دين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhow xawareysiyada qaybihiisa hore ayaan ku guda jirnaa dowladda federaalk ayaa waxay u dabaaldegtay munaasabadda waxaa loogu yeero lix iyo labaatanka juun xili dalka soomaaliya ay ku sugan yihiin kumanaan ciidamo shisheeye caddaan iyo madow isugu jira haddaba dalku ma xorba maxayse tahay munaasabadan ay mar weliba u dabaaldegto dowladda federaalka dadka caamada ahna ay ku lumiso waxaynu ka wareysanay nabadoon cilmi oo ka tirsanaa ciidankii hore ee soomaaliya waxaana wareystay wariyaheena mubaarak cumar waa tahay dhegeystayaal waxaan la kulannay nabadoon cilmi oo ka mid ah waxgaradka magaalada gunyabiro ee gobolka shabeellaha hoose waxaan wax ka weydiinay waxa lagu yaro lix labaatanka juun maanta oo kale dowladda federaalk ay qabatay iyo maamul goboleedyada qaar iyadoon deegaanada qaar lagu amray inay qabtaan arrintaasi nabadoonka waxaan wax ka weydiin doonaa arrintaasi ugu horeen nabadoon cilmi kusoo dhow warbaahin islaami alfurqaan bismillahi raxmaan raxiim waan ku dhowahay waan kaga mahad celinaynaa wareysigaaga runtii nabadoone saad og tahayba maanta oo kale dowladda federaalka iyo maamulada ugu daabanba waxay qabtaan waxay ugu yeeraan maalinta xorriyadda oo maanta oo kale taarikhdu ay ku beegan tahay lix labaatanka juun bal ka waran arrintaasi ma soomaaliya maanta ma xorba bismillahi raxmaan raxiim soomaaliya maanta xor maaha soomaaliya weligeedna xor ma noqon weligeedba xor ma noqon marka laga reebo intan insha allahu tacaala kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulku ay ka taliyaan marka laga reebo wax xoriya ma jiraan weligeedna ma noqon xor waa kaa maxaad u dhahday marka waxaan u dhahay soomaaliya waagii hore macnihii lix iyo labaatankan juun ee hadda la sheegayo wixii ka horreeyey gaalo caddaanaha ka talin jirtay xafiisyada gaalo caddaanaha fadhi jirtay baliiska gaalo caddaanaha xukumaysay mataqaanaa ciidamada ayuu nooc gaalo caddaanaha xukumaysay ayuu nooc dalka xafiisyada laga xukumo ama beere ha noqoto ama caafimaad ha noqoto ama mataqaanaa siyaasad ha noqoto ama mataqaanaa arrin bulsho ha noqoto gaal caddaana xukumayay amaa lixdankii gaalo madmadoob baa lagu wareejiyey oo soomaali ah gaaladu way fikireen dadku way kaceen mataqaanaa waa la dhagax tuuray nin diin la inimaan diin lahaynba waa la ysku qastay bahashii mataqaanaa in gaalada layska tuuraa la go'aansaday gaaladii waa fikireen waxay fikireen inay mataqaanaa kuwo ayaga qalbigooda leh iyo mataqana rabitaankooda laakiin qobka qob soomaaliyeed leh oo qob madow leh inay ku wareejiyaan ayay doon macnii diir madow baan ka wadaaya qofkaan fahmin inay ku wareejiyaan si mataqaanaa daliskoodii iyo maamulkoodii iyo caqligoodii iyo diintoodii iyo ayadoo caddaanka iska bedeshay ee madow isu bedeshay marka sidaas awgeed waxaa jiraysay wax la yidhaahdo gaaladu siiba talyaaniga wuxuu haystay koonfurta soomaaliya british waxaa la dhihi jiray british italian ingiriiskuna wuxuu haystay gobollada waqooyi marka ingiriiskiibaa horta ka kacay oo macnihii soomaalidii iska dhagaxyeyso oo iska cadaabtay oo iska ciqaabtay oo la dagaalantay oo balaayo ka raacday ingiriisku marka lix iyo labaatankii juun ayuu ka kacay waddanka isagoo ku bedeshay kuwa isaga u dhigma oo madmadoow ah laakiin markuu intaa ku bedelay talyaanigiina soomaalidii markay ingiriiska iska kicisay oo mooday in ingiriis ka tegey bay afar maalmood kabacdi xamar ku kacday kooda luuliya wax layihahda xamar ka dhici doona waad arki doontaa haddii alla ka dhige oo laga dabaaldegi doonaa afar maalmood baa udhexaysay baa la yidhaahdaa talyaaniga baa lagu kacay isna la dhagaxyey la iska kiciyey hase yeeshee isna wuxuu ku wareejiyey baro talyaani wax la yidhaahdo ama nooca talyaaniga ka mid ah oo madmadoow marka wax horriyad la yidhaha lama arag weligeedba kabacdina labadaas shayba si aad baraa saddexaysta waxba saddexaad ku darsaday koob iyo labaatan oktoobar wax la yidhahdo ku darsaday juunna wuu dabaaldegi jiray siyaad bare koodi luulina wuu dabaaldegi jiray oktoobaroo ka culus oo ka mashaakilsay oo ciidil arxadiisa ah ama ciidil ciidweyntiisa ahna way ka dambeysay saas bay ahayd soomaaliya xur maahane waa dal gumaysi ku jira oo la haysto weeyaan weliba waagaas waxaa loo saarin jiray in qaybta waqooyina ingiriisku gumaysto qaybta koonfureed talyaani gumaysto hadda kun dowladood baa gumaysta oo afrikaan ka mid yahay waagaas afrikaan maba gumaysan jirinba caddaan baa gumaysan jiray marka xor ma aha waxaa xor ka ah maanta soomaaliya inta islaamku ka taliyo inta kaleento laga soo bilaabo hargeyso ilaa mataqaanaa kismaayo looga baxo kuwa furta soomaaliya ilaa waqooyiga soomaaliya inta ka dhexaysa wax xor la yidhaha ma jiraan gumaysi bay ku jiraan bal gumaysigii hore ee mataqaanaa labada dowladood u badnaa maahane afartan dowladood baa gumaysata hadda dowladda federaalka hadalkeedu waxa weeyaan xumbo aan macnihii socon wayne mataqaanaa ordi wayne ma soconnaa ama wixii la dhihi jiray socon wayne aan oradnadii la sheegi jiray weeyaan tusaale adduunka waxaa ugu liita xagga soomaalida markaan ka hadlo soomaalidu waxay ka faani jirtay oo ka santaagi jirtay xabashi iyo kenya xabashi iyo kenya waddanka haysta say u dabaaldegayaan waayo nin soomaaliya oo maanta taagan oo ah oo waa yeela weliba oo dadkii hore ah oo ogaa wixii lasoo maray isagoo waddanka xabashiyu haysato oo kenya haysato xorriyad baan u dabaaldegayaa ma dhihi karo beentiis weeyaan hal maadu ku dhihi karaa waxaan leeyahay aniga xasan gurguurta iyo maalgoboleedu guddigood waa dowlado yaryar ee u shaqeeya etoobiya kenya sidaasay xor ku yihiin maadaama etoobiya kenya u shaqeeyaan laakiin nin soomaaliya ee waa yeel ammaantay oo wixii dhacay soo arkay oo soomaaliya ilaa lixdankii waxgarad ahoo wax og wixii ka sii horreeyana ama bugaa ku qaatay ama mataqaana ilaa maadale waarignimo ku qaatay oo bartay inuu maanta xorriyad baan u dabaaldegayaa yidhaahdo ma aha soomaaliya maaha kaaso xataa diin hadduu ka tago soomaalinimadii iyo mataqaana ilaa maad wixii wadanadii la dhahay la dhihi jiray wuu ka qubaystay ma aha soomaaliya ninkaasi maanta waa dal kale nin u shaqeeya weeyaan dowladda federaalka arrintaas waa aragta ayadaaba loo wakiishayba sababtoo ah dowladda federaalka ah ilaah baan kugu dhaarshay miyay waari lahayd haddaanay soomaalida isku dirin maalin ma joogteen maxaa yeelay ma nin soomaaliya nijaas wax kastuu yahay ama diin hal ahaado ama diinlaawo ha aadee ee inuu mataqaanaa koontaroolo boorsadiisa ama raashiinka mataqaanaa u soo degaya sida qudaarta iyo mataqaana waxyaabaha soo galaya magaalada muqdisho inuu ay u ururiyo u leefleefo oo saa ku qanacsadaan nin soomaaliya ma yeeleen waa maantaas waa la arki lahaa laakiin waxa lala arki la'yahay oo dadkaas indha tiray waa qabiil wax la yidhaahdo qabiil qaybil baa la isugu jeejiyey diintoodii baa la nacsiiyey waxaa la yidhi intuu shabaab waddankan qabsan lahaa doofaaradaas iyo balaayadaas iyo mataqaana ilaa madan hanoo urursadeen raashinka sidaas awgeed waxaa ku kalifaya diinnacib ay qabaan baa ku kalifaysa kuwaas xuntaa riddada u shaqeeya riddadu ama kismaayo ha joogeen ama ha joogeen meesha la yidhaahdo hargeysa ama xamar ha joogin waa isla mid waxa weeyaan waa dad gaalo ka daba dhigifle wax alle waxay gaalo u miirsana yeelaya oo dowladnimadiisa ku raalli gareeyo oo wax alle wuxuu xabashada ay doonayso uu saxiixoo u qabto intaasuu sharaf moodi walaalkii asaga la dhashana wuu ka fogaado waa kaa mataqaanaa carar isku kar waa kaase dani sidii nin raguu iska dhigaya xasan gurgurid waxaas wuu sameeyey xasan gurgurid dani waxaas wuu sameeyey aadan madoob waxaas wuu sameeyey waa labaatan tuug oo qaabkii eeyaha u dhaqmo oo gaalo saas usoo dirto soomaalida wada cunaysa weeyaan ayuuna is cunaya kaasi waxa uu ahaa nabadon cilmi oo ka mid waxgaradka magaalada kunyibir oo gobolka shabeellaha hoose isla markaana waraysi u siinayay warbaahinta islaamiga alfurqaan uuna kaga hadlayey lix labaatanka juun ee dowladda federaalk u dabaaldegaysay iyo maamul goboleedyada ku daawan shisheeyaha
إسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad maqlaysaan halka uu idinkaga imaanayana waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka alaaba xubintan habeen walba oo jimco ah ayaan kusoo gudbinaa barnaamijka dhuuxa waxaana inoo soo gudbiya oo isku soo dabaridaa wariyaheena maxamed sheekh mahadsaned cabdisamed cabdulaahi dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo alaba habeen walba oo jimca aad kala socotaan warbaahinta islaamiga ee alfurqaan taas oo aan kusoo gudbino howlgarada militari ee toddobaadkasii dhammaanaya fuliyaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalyahanada al-shabaab ayaa sanadkan sagootinaya kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada gaar ahaan toddobaadkan dabayaaqada waxay qaadeen howlgallo kale nooc ah oo khasaarooyinkoodana kala badan yihiin ayaa ka dhacay gobolada dalka soomaaliya iyo dhulka soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya haddaba aan soo qabto howlgalka ugu horeeya guutada madaafiicda ee ciidamada xarakada ee mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic ku garaacay saldhigga ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya dhimashada waa afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyo dhaawaca lix iyo toban kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal qorshaysan ka fuleeyay deegaanka shimbir faadumo oo hoostaga degmada ceelaqaalow ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya howlgalkan waxay mujaahidiinta ku qaariijiyeen laba nin oo kirishtaan kenyaan ah markaan iyo gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ciidamada hubaysan oo ka tirsan dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa aroor hore weerar kula jarmaaday saldhig ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin duleedka deegaanka ceel qooxle ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan dhimashada ciidamada dowladda federaalka ayaa gaartay laba iyo soddon askari oo dhaawaca shan iyo soddon kale toddobaadkan sii dhammaanaya howlgallada culus ee ay qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka mid ah weerar cagmarin ah oo lagu kediyey laba xiro ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ayaa ka dhacay deegaanka burjeed ee hoostaga magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay ee koonfurta soomaaliya weerarka inta uu socday waxaa kamiin loo dhigay ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed oo gurmud ahaan oga soo baxay magaalada baydhabo markii weerarka dhabagalka ay ku dhaceen waxay dib ugu laabteen magaalada baydhabo oo ah halka ay ka soo ambabaxeen dhimashadan waa saddex iyo labaatan askari oo isugu jira saraakiil iyo askar waxaana intaa dheer in maxaabiis dagaal oo noolnool iyo saanad ciidan gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab baraha internetka ayaa ilaayo haatan waxaa ku wareeganaya qaar ka mid ah sawirada saraakiishi oo askartii lagu dilay dagaalkii ka dhacay deegaanka burjeed markaan iyo shabeellaha dhexe guutada qaraxyada ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax culus laegtay gaari ay la socdeen ciidamada dowladda federaalk oo marayay duleedka degmada cadal leh ee gobolkaas waxaana qaraxaas ku dhintay laba askari halkaay ku dhaawacmeen lix kale mar kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ogaalcelisa waxay ku qaadeen xiro ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen duleedka deegaanka ceelqooxle ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ee bartamaha soomaaliya dhimashada weerarkii dambe waa toban askari halkaay ku dhaawacmeen toddoba kale markaaniyo gobolka gadowe ee koonfurta soomaaliya ciidamada xarakada ee mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ka fuliyay gudaha degmada beledxow ee gobolka gadow kaasoo lala eegtay askar ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa isku magacaabay sirdoonka waxaana qaraxaas ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsan isla ciidamada dowladda federaalka dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan ee toddobaadkan sii dhammaanaya kusoo dhacay warqabadka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intan toddobaadka dambe iyo jimcaha soo socdaan hawadeed baan ugu kulmayno nabadgelyo
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
waa hagaag maamulada jubbaland iyo puntland ayaa ka soo horjeestay hanaanka siyaasadeed oo ay wax u wado dowladda federaalka kadib shir madaxweynayaasha maamuladaasi ugu soo gabagaboobay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal maalmihii lasoo dhaafay magaalada garowe ee xarunta maamulka la baxay puntland ka socday shir ay si wadajir ah u yeesheen axmed madoobe iyo siciid deni oo ah madaxweynayaasha maamulada puntland iyo sidoo kale jubbaland shirkan markii uu soo gabagaboobay kadib maanta ayay soo saareen war-saxaafadeed kaasi oo ay ku soo bandhigeen qodobadii ay isku afgarteen oo ay ku jiraan kuwa ay kaga soo horjeedaan dowladda federaalka iyo siyaasadda ku aadan doorashooyinka iyo waxkabeddelka ay ku samaysay dowladda federaalka waxay ugu yeeraan dastuurka waxay si cad u sheegeen axmed madoobe iyo siciid deni inaysan aqoonsaneen tallaabooyin dhowr ah oo ay dowladda federaalka qaaday kadib waxkabeddelkii dastuurka waxay ku eedeeyeen inay ku takrifashay dowladda federaalka dhaqaalihii ay sii jireen shisheeyaha qaybtii ay maamul goboleedyadu ku lahaayeen haddaba shirka waxaa ka soo baxay dowladaha puntland iyo jubbaland waxay isku raaceen in guud ahaan ay waxba kama jiraan tahay wax kabeddelka la sheegay in lagu sameeyey dastuurka kumeelgaarka ah ee dowladda federaalk ee soomaaliya hay-adaha dowladda federaalka awood uma lahan wax kabeddelka qodobada asaasiga ah ee dastuuriga ah sidoo kale dowladaha puntland iyo jubbaland ma aqoonsanaa wax kasta oo ka dhashay wax kabedelka lagu sameeyey dastuurka dowladaha puntland iyo jubbaland waxay caddaynayaan in dowladda federaalka aysan ku matelin wixii go-aan aysan puntland iyo jubbaland qayb ka ahayn dowladaha puntland iyo jubbaland waxay cambaaraynayaan in dowladda federaalk ee soomaaliya ay siyaasadaynayso kuna takrifadhayso kaalmada caalamka iyadoo dowladda federaalk ee soomaaliya ay mararka qaar u isticmaalayso hub siyaasadeed isku dir iyo kicin bulsho iyo xasiloonid daro looga abuuro dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya haddaba dowladaha puntland iyo jubbaland waxay beesha caalamka ugu baaqayaan in dib eegis lagu sameeyo habka loo gaarsiiyo soomaaliya kaalmada ay bixiso beesha caalamka islamarkaasna ay deeqbixiyaashu toos ula macaamilaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya inta heshiis buuxa laga gaarayo hanaanka qaybsiga khayraadka iyo awoodaha dalka dowladaha puntland iyo jubbaland waxay caddaynayaan in dowladda federaalk ee soomaaliya ay si xun ugu takrifashay awoodaha afarta ah ee uu siinayo dastuurka kumeelgaarka ah ee federaalk soomaaliya gaar ahaanna maamulka adeega hawada soomaaliya iyadoo u isticmaasha aalad siyaasadeed oo ay ku waxyeelaynayso nolosha bulshada ku nool dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya hadba ciddii ay siyaasadda ku kala aragti duwanaadaan haddaba dowladaha puntland iyo jubbaland waxay cambaaraynayaan ficiladaasi islamarkaasina waxay cabasho u gudbinayaan hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan maamulka adeega duulista hawada ee u n i c a o
السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka adhow waxa waraysiyada qaybihiisa dambe ayaan ku sii siqaynaa qodob kale hayaa idinku soo maqan balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka waa kan doctor maslax
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد ee xalaqadeen caaw waxaan ku qaadanaynaa caanaha geela ee sida ee xalaqaadkeeni hore aan ugu bixinayba ahamiyadda ay leedahay caanaha si guud caawa xalaqadan waxaan ku qaadanaynaa caanaha geela si gaar ah caanaha geela waa caanaha ugu faa'iidada badan caanaha la cabo marka laga hadlayo waxtar ahaan ee waxay qabtaan dhismaha lafaha jirka bani'aadamka koritaanka jirka caafimaadka jirka calool socsiinta jirka bixinta awoodda jirka horumarka jirka iyo mustaqbalka jirka intaba waxay hodan ku yihiin dhammaan nafaqooyinka muhiimka ah waxaana ka mid ah dhanka faytamiinada waxaa ku jira vitamin a vitamin b one vitamin b two b three b twelve vitamin c vitamin d vitamin e dhanka borotiinada waxaa ku jira borotiinka loo yaqaano saysiin oo borotiinkaasoo ugu badan caanaha ku jira oo tartiib tartiib dheefshiidka u shiida waxaa ku jira way proteins borotiinada loo yaqaano oo si deg deg ah u dheefshiida xoojinta murqahana ka qayb qaata iyo borotiino kaloo tiro badan sidoo kale waxaa ku jira macdin tiro badan oo ay ka mid yihiin calcium magnesium iron zinc potassium phosphorus sodium cober iyo kuwo kale faa'iidooyinka caafimaad ay leeyihiin caanaha geela waxaa ka mid ah kow caanaha geela waa caanaha ugu fiican ee ay cabi karaan dadka sokorta qaba ama macaanka la nool labo waxay sidoo kale ka qayb qaataan caanaha geela koritaanka qofka samaysanka dhuuxa awoodda lafaha koritaanka lafaha muuqaalka qofka quruxda qofka caafimaadka qofka iyo jirka qofka inuu aad u fiicnaado saddex caanaha geela waa antioxidants waxay ka qayb qaataan ka hortagga ilma aragtiyaasha soo weerara jirka waa difaaca waxay difaacaan jirka waxay ka difaacaan jirka waxyaalaha soo weerara afar caanaha geela waxay aad ugu caansan yihiin socodsiinta calool fadhiga waana anti constipation waxay lidi ku yihiin calool fadhiga waa shayga keliya caloosha socodsiiya islamarkaasna aan lahayn waxyeelo ama side effects ah sida daawooyinka iyo waxyaalaha kale ee qaar caloosha lagu bixiyo ama laastibada la isticmaalo shan caanaha geela waa anti inflammatory anti inflammatory waxaa loo yaqaanaa bararka iyo kalagoosya xanuunka cudurada ku dhaca sida jilbaha lafa xanuunka iyo waxa loo yaqaano riixda kalagoosyada ku dhaca intaba ayay u fiican yihiin lix caanaha geela waxa ay kaloo mucjiso ku yihiin in qofku aanay u baahanaynin wax cunto ah muddo hadduu qofka uu haysto caanaha geela marka caanaha geela waa raashiin dhammaystiran tusaale ahaan waxaa laga helaa dhammaan nafaqooyinkii uu jirka u baahnaa hadday ahaan lahayn fitaminadii brotiinadii macdintii tamartii iyo biyihii intaba way ku kulansan yihiin toddobo caanaha geela waxay si gaar ah ay ugu fiican yihiin carruurta xilliga koritaanka sababtuna waa nafaqooyinka tirada badan ee ku jira waxaa ka buuxa maadooyinka tirada badan ee nafaqooyinka ay kulansatay caanaha geela waxaa muhiim ah waalidiinta marka inay ku baraarugaan in ilmaha koraaya ay siiyaan caanaha geela insha allahu tacaala siddeed hooyada uurka leh caanaha ugu fiican ay cabi karto waa caanaha geela jir ahaan iyo maskax ahaan ayay ilmaha uurka ku jira iyo hooyadaba u dhisaan sagaal waxay kaalin weyn ka qaataan ama ay kobciyaan hormoonnada ragga qaab isticmaalka caanaha geela marka laga hadlayo caanaha in la karkariyo ayaa ka fiican in sidooda lagu cabo sababtoo ah waxaa marka la karkariyo dilmaya bakteriyaasha aan caanaha laga waayin ee loo yaqaano ecoli iyo salmonella bakteria qiyaasta ugu fiican caanaha geela laga qaadan karana waa shan boqol oo ml oo u dhiganta nus litir maalintii waa qadar laba galaas oo kale ah dhibaatooyinka ay leeyihiin caanaha geela waxaa suurtagal ah dadka xasaasiyadda qaba inay xasaasiyad ku kiciyaan sidoo kale dadka gaaska qaba inay gaas ku kiciyaan ayaa suurtagal ah wax kaloo dhibaato ah ma lahan aad iyo aad ayaa umahadsantihiin لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada qodobkiisa ugu dambeeya ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay xaflad heersare ah oo lagu maamuusayay arday ka gudbaysay dufcada koowaad dugsiga hoose dhexe ee akmalle ah waxaa lagu qabtay deegaan hoos taga magaalada qansax dheere ee gobolka baay xafladda oo heer sare ah ayaa agaasinkeeda waxaa lahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxaana loo dhigay arday ka gudbaysay dufcada koowaad ee dugsiga hoose dhexe kaasi oo lagu qabtay deegaan hoostaga magaalada qansax dheere mas-uuliyiin culimo salaadiin waalidiin iyo marti sharaf ayaa ka qayb gashay xafladdaas ugu hore waxaad ku soo dhowaataan qaar ka mida ardayda oo ka waramaya dareenkooda اسمي مريم شيخ علي مدرسة الأكمل الأساسية للصف السابع مالبروغ مقالة بربار degmada qasa hooseedas degmada qasa dheere oo geekan la ii gadoonsi shahaada oo anina qaaday kaalanta saddexaad oo juhdigaasna hayibiyahu ka imaaday weliba angmahanagaana tarbiyatu tacliim iyo macalimiinta sharaftale madrasatul akmal maybalhaa mawlaagay uma qaamsar siingeysi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي مستاحة منور مدرسة اللكمة الأساسية للصف السابع المتوسط أنا أروق دقمة قصدر قال هان تولد بربر ولبا معهم نغان مجاهدين تيو مسلمين تيو تربية التعليم يان معهم نغان والدين تنون معهم نغان ونوقيك شهادين تلنيسي دوكس هوسا كوبان دوكس دعان قدوين حفلة جيكلني دكتان كدور نرجيان إن شاء الله إلهي يا رب بسم الله اسمي داغ الشيخ علي محمد مدرسة اللكمة الأساسية للصف الأول المتوسط alxamdulilaah irti ilaahay mahadnagaan tanlamaad waalidiintii tarbiyatu tacliimigna mahadnagaan maybagna mahadnagaane macalimiinta may kaleen mahadnagaane mujaahidiinta dhammaan kafaraxsuna maadaama geeka ijaasadiyo shahaadooyinkuna isla qaadni alxamdulilaah tantukuwiin rajeen insha allah hoob ilaahay ogolaado الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا مرحبا يا مرحبا بكم يا مرحبا ذات تبدير وإسراف وإن تكن مرحبا إكثارها سرفا فليس إكثارها فيكم إسراف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله أولا نشكر الله على نعمه وآلائه فإن نعم الله وإفضاله تتوالى علينا ومن هذه النعمة حفلة الاختتام لمرحلة الابتدائية من مدرسة الأكمل الأساسية والإعدادية في مدينة بربارة الحمد لله الحمد لله في البدء والختام ثم أشكر الحاضرين والحاضرات لقاؤكم بنا مشكور وحضوركم هنا محمود ثانيا نشكر آباءنا وأمهاتنا على جهدهم في تربيتنا وتعليمنا وتشجيعهم لنا نحو الأفضل ثالثا نشكر المعلمين على صبرهم في تربيتنا وتعليمنا ونقول بملء فينا معلمي معلمي أنت هنا مثل أبي علمتني من كل علم نافع وأدبي ترجو نجاحي جاهدا لا تشتكي من تعبي رابعا نشكر مسؤول مكتب التربية في الولاية ومسؤول المكتب في المحافظة ومدير مدرسة الأكمل الأساسية وأخيرا نشكر الوالي ولاية بايا الإسلامية الشيخ حمزة أبو جعفر وأمير محافظة كنسهدر أحبابنا أزف الرحيل فزودونا بالدعاء وإذا ذكرتكم غنيت بذاك عن زاد وماء عندي لكم ذاك الوفاء المستمر على الولاء فعليكم أبدا سلامي في الصباح وفي المساء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته macbuudkeena uumay muslimiinna weelay mujaahidiinna siiyay mandharna ninshaaniyaang mahadnagaan madaxda xarakad shabaabul mujaahidiinang mahadnagaan maktabu tarbiyatu tacliimang mahadnagaan maamulka wilaayada baayang mahadnagaan maamulka muxaafadan qansax dheereen mahadnagaan malaagayn iyo waalidiintaynang mahadnagaan macalimiinta sharafta mudug madarasatul akmalang mahadnagaan una umataaday mooge muu imaa inshalmaraanee مواشيد الآن يا مكتب التربية والتعليم مولانا نشاني منهج الإسلام إيه مقرر يندجي مدارس هندسة مدرسين مدكتين إنجليين مفرد مثنى مبتدا خبر مدبر إيه داير بدن معنى يا وينا ما دي ديني ما دي سيح لي رالا ونكم على إصدار بعدي ونموجني أما موجي هاينا ما دي ما شاء الله وندها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين القائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم رواه الشيخان قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب فإن أهمية التعليم في حياة المسلمين كالبحر لا ساحل له لذا ينبغي للمسلمين أن يحرسوا فريضة العلم شيوخا وشبانا رجالا ونساء كبارا وصغارا فالتعليم هو عملية يتم من خلالها بناء الفرد ومحو الأمية في المجتمع وهو المحرك الأساسي في تطور الحضارات ومحور قياس تطور ونماء المجتمعات فتقيم تلك المجتمعات على حسب نسبة المتعلمين فيها وقد ذكر ابن خلدون في مقدمته أن الرحلة في طلب العلوم ولقاء الشيوخ مزيد كمال في التعليم وعن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وعن أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم من خرج في سبيل الله حتى يرجع وهذا الحديث تفسير شامل لقول الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم وعن أبي هريرة رضي الله عنه إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
منذ أن خلق الله الأرض وجعلها مسكنا للخلائق مر على الخلائق مراحل عديدة من حيث تعمير الأرض واتخاذها مسكنا ومأوى فمثلا كان الناس يعيشون منذ الزمان في كهوف وعلى رؤوس الجبال حتى أتى مرحلة التعمير والبناء فكل ياخذ نصيبه من التعمير ومن خلال ذلك التعمير كونت مذن وامصار وقرى مشهوره من ضمن تلك القرى والمذن مدينه بربار ذي الفضل والثناء والمجد واللباء واسم المدينه معناه في اللغه الشباب لذلك ان المدينه مدينه مدينه الشباب وللشباب ألم وأمل نعم إنها مدينة بربارة التابعة جنوب غرب مدينة بيدوى قد أنعم الله على مدينة بربارة التابعة محافظة قنس حديرة نعما كثيرة حيث يمر فيها الطريق الذي يوصل بين ما يكثر بين ما يكثر من أربع محافظات من الولاية خصوصا وهذه المدينة تتمتع بالثروة الزراعية والحيوانية وهي عاصمة القطاع الذي يسمى الصوماليون أوفلو وكما هو معلوم أن الزراعة تعد من أقدم الأنشطية البشرية التي عرفها الإنسان منذ آلاف سنين فالحضارات القديمة فالحضارات القديمة قامت أساسا على الزراعة والإنتاج الزراعي مثل الحضارات بلاد الرافضين كذلك معلوم أن مدينة بربارة تعد من نسم القرى إنتاجا في ولاية باية الإسلامية خصوصا الذرة الرفيعة والذرة الشامية والسمسم وغيرها من المحصولات الزراعية وتمتاز هذه المدينة بلطف جوها واعتدال حرارتها ما دام أنها تقع في منطقة الزراعية يكثر فيها الأكسجين وإخراج ثاني أكسيد الكربون ومن يزعم أن المدينة تكون طينية في وقت المطر فقل له أبوك آدم خلق من طين فأنت تنتسب إلى طين فلماذا تعيب الطين أما إذا نظرنا المدينة جانبها intaas kadib waxaa hadlay suldaan nuurow suldaanka beesha laysaan ilaahagii nicmooyinshii oo farax badan nasay nicmatulislaam oo nicmatuliimaan ankunyi ilaahagiina siyaan mahadnagaana mahadda alla kadib maybaan mahadnagaana macallimiintii ardadan hasaare yaan mahadnagaana yoona mahadollanka u korna oo iyadan bilaaran yoonan mahadnagaana waalidiintii ardaytaan dhallay ama yoona tacliintiyo barbaarintiyo oo on surumeen oo iniyo walbaradan on surumeen oo ontun dadaala juhdi ayoona muujiyaan waalidiintiyoona mahadnagaan taas kadib maybelana jazaahumullahu khayran siisin araga haytan markii adduunyadii marayday misugna hadeeri jarnay ingiriis lanka ka hadalow arada hanuu malka aragaan lan ingiriiska duahaa sugnan qabni horta lanka ingiriiska duahay hanuu musugma kaalaan ilan afkaba magaaji may la raay afgaali la raay afkaba hadalka la hadalaw ba afgaali la rijarige kamaridi sung la socdan wadanku lan ingiriiska turjumaana marka arga jarna hata ilaahay may mahadis un oo dad muslimiin ah muwaxidiin ah tuuladii un ka dhalanay oon ka barbaarnay awlaadii la ka dhalay in ingiriiska ka baradan waana ka hadal aan hatana walaagay oo banaamad meeli wadamada gaalada lanka bahay inaanu surukun ka baranaan maadi iyo diini bidoo dhatiyo ka baranaan may balaha bulshada eh, barbaara eh, jazakumullahu khayran lankasta deyishi wanaagsan tanga deysinga marka may bal ninku baahanya unu dhowma inuu ka deynaan waalidiintii oo a- ardaytan dhalan waalidiintii kale ardayta derbijiifka ah meelo roogan iniyo ka deydaano walkugaadadan wajazakumullahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markaana waxaa shahaadooyin la guddoonsiinayaa ardayda geeka ee muasasada ma- ma- barbaare oo madarasada akmal ciyaalkii dugsi hoose ku gudi waayey ee dufcadii inkoreytay markii inkoreytay hatiya insha allahu yar roogna insha allahu tabaaraka watacaala maxamed nuur salaad nuur ya insha allahu madarasada akmal kaalinta ka wadan gali shahaadadii ya insha allahu la gadoonsiiyey jazaahu allahu khayran kaalinta lamaad mayba gale insha allahu tabaaraka watacaala bilaal macalin cabdisalaam jinow kaalinta lamaada gali shahaadadii yaa insha allahu la gadoonsiiyey jazaahu allahu khayran haye kaalinta saddexaad lama arday asli galli waa maynan koray adaalibah gabarta maryama sheekh cali khayr manuur iyo saalim shariif xuseen aadam halbuundi asli sheenan shahaadadii yaa insha allahu la gadoonsiiyey jazaahu allahu khayran idaarada iyo maktabka inlan giibiya qaadada insha allahu tabaaraka watacaala ardada horta dhammaantiyo ممتاز وهي معناها درجة ممتاز لا جيد جدا لها من الله سألون لا يكرر كجر معناها ضمانتي باسن أرضا أرضية صبر إن شاء الله تبارك وتعالى أرضية كلية جائزة نويسية شهادة نويسية دينا ومهدي محمد إن شاء الله تبارك وتعالى ولن كتر قال لنا كجران بيسو أنسة عبد الله محمد خير هيا داغا شيخ علي منور إن شاء الله وشهادة إن شاء الله ضمانتي أرضا على على درجة ممتاز ليشانا يوسف آذن عبد الله إن شاء الله تبارك وتعالى ما كان الله والمرياه يا معلمين تي ماملك مدرسة إن شاء الله تبارك وتعالى
بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada kan mid la mida intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام